bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka caalamka radio muqdisho codka ee jamhuuriyadda soomaaliya qodobadana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho kulan sagootin ah ugu sameeyey wakiilka jaamacadda carabta ee soomaaliya danjire maxamed cabdalla idriiska oo uu idlaaday wakhtigiisa shaqada ee waddanka soomaaliya wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan odowaa ayaa lagu soo warramaya in goordhow uu ku sii wajahan yahay magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo uu uga qaybgelayo dhaarinta aqoonayaasha golaha wakiilada ee maamulka hirshabelle wasiirka howlaha guud iyo dibdhiska dowladda soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada guddoomiyaha gobolka iyo xubno kale ayaa ka qayb galay tababar loo furay ilaa iyo boqol iyo siddeetan dhallinyaro ah kuwaasi oo la barayo xirfadaha wax soo saarka qaar ka mida culimaa udiinka iyo waxgaradka ku nool gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo shir ay ku yeesheen waxa ay ugu baaqeen dhinacyada puntland iyo galmudug in deg deg loo joojiyo colaadda ka jirta magaaladaasi gaalkacyo madaxweynaha galmudug iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa tababar waxa ay ugu soo xidheen magaalada cadaado dufcaddii ugu horraysay ciidamo booliisa oo markaasi ka tirsan galmudug kulan looga hadlaya ammaanka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay degmada warta nabadda ee magaalada tan muqdisho olole lagu dhisayo waddooyinka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayna waxaay ka bilowdeen magaaladaasi iyadoo ay iska kaashanayaan bulshada baydhabo iyo dhallinyaro qurbajooga akhbaaraadka dibadda dhegaystayaal warkaan idinkugu haynana waxaa ka mid ah dowladda etoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo la gelinayo dalkaasi kadib banaabaxyo rabshado wata oo ka sii soconaya dalka etoobiya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waagaag mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa radio muqdisho u diyaar garooba warka oo faahfaahsan oo aan idiin ambaqaado insha allah madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho maanta waxa uu kulan sagootin ah ugu sameeyey wakiilka waa wakiilkii jaamacadda carabta ee soomaaliya danjire maxamed cabdulla idriiska oo uu dhammaaday wakhtigiisa shaqada afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daa'uud aweys jaamac ayaa raadiyo muqdisho waxa uu u sheegay in kulanka madaxweynaha iyo danjire maxamed cabdalla idriis looga hadlay doorkii uu danjiruhu ka soo qaatay arrimaha soomaaliya iyo horumarka dalkeena oo uu hiigsanayo madaxweynaha ayaa danjiraha ku ammaanay hawsha uu jaamacadda carabta uga mas-uulka ahaa ee uu soomaaliya ka qabtay isaga oo guul iyo horumar u rajeeyey mudane maxamed idriis jaamacadda carabta ayaa door weyn oo muuqda waxa ay ku leedahay marka arrimaha soomaaliya iyo horumarada la taaban karo ee dalkeena uu ku tillaabsaday dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waagaag daawadayaal waa dhegaystayaal warka oo faahfaahsan dabcan dib ayaad kala socon doontaan haddii aan la yidhaahdo wasiirka howlaha guud iyo dibdhiska dowladda soomaaliya oo weheliye wasiirka waxbarashada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa ay ka qayb galeen tababar loo furay boqol iyo siddeetan dhallinyaro ah kuwa oo la baray xirfadaha wax soo saarka nuur siciid tahliil wariyahayaga gobolka ayaa goobjoog ka ahaa iminka ayuu istuudiyaha gula sugan yahay nuuraye waa maadsantahay axmed cali kaahye boqol siddeetan dhallinyaro ayaa waxaa loo sameeyey tababar markaasi loo furay tababar lagu baranaya wax soo saarka xirfadaha waxaana ujeedka lagu saarayey boqol iyo siddeetankaas dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho la baraya inay soo saaraan xirfadaha agabyada dhismaha oo kale oo hadda intooda badan dibadda nooga imaada ayaa la barayay saddex bilood ayuu tababarkaa soconaya waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya wasiirka howlaha guud iyo dibdhiska dalka ayaa sidoo kale ka qayb galay xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir kuwooda salsare ayaa ka qayb galay iyo sidoo kale guddoomiyaal degmo waxaana tababarka soo qabanqaabiyey ururka dhalinyarada gobolka banaadir waxaa sidoo kale xusuud mudan axmed cali kaayo in dhallinyarada tababarka loo sameeyey laga soo xulay degmooyinka gobolka banaadir ee waxayna isugu jiraan gabdho iyo wiil sida hore kugu sheegay saddex bilood ayuu soconayaa ma- mas-uuliyiinta ka qayb gashay oo ay wasiirada hogaamineen waxay sheegeen in haddii dhallinyaradan wixii la baray ay ku guulaystaan oo xirfadaha wax soo saarka ay bartaan ee shaqooyin laga siin doono wasaaradaha dowladda soomaaliya yaa wax baraya marka waxaa wax baraya ee, macallimiin oo soomaaliyeed oo markaasi ee, ee, xirfad weyn u leh ee, wax soo saarka ee, qalabka dhismaha ee, kuwa xilaa xilligii bidhismaadkii joogay iyo kuwa markaasi dalka dibaddo- dibaddiisa ka yimaaday oo wax badan ka yaqaana xirfadaha wax soo saarka marka dhallinyarada ee, qaarkooda waa waa kuwa wax soo bartay qaarna waa kuwa ee, aan wax baran balse la doonaya in hadda ee, maskaxdooda kor loo qaado mare gobolka banaadir ay ka yimaadeen oo keliya degmooyinka gobolka banaadir ayay ka yimaadeen oo keliya ujeedka waxaana soo qabanqaabiyey sidiis baa maamulka gobolka ayaan soo qabanqaabiyey marka ahmiyadda ugu weyn waxay tahay in dhallinyaradaasi loo ballan qaaday haddii ay xirfadaha la baray ay ku guulaystaan in shaqooyin laga siin doono wasaaradaha kala duwan sida wasaaradda howlaha guud oo iyada markaasi ee, gaar u ah ee, qalabka dhismaha iyo waxyaabahaasi iyo wasaaradda waxbarasho iyadana ballan qaaday in ee, markaasi ay kaalin ka geysan doonto sidii dhallinyaradan shaqooyin ay u heli lahaayeen aad baa mahadsan tahay noor siciid warkaa oo faahfaahsan dhegeystayaashu ay la socon doonaan oo codadkiisa wata haddii allah awoodo leh ka raali noqdo markaana jawhar wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan odawaa iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo warramaya markani inay kusii wajahan yihiin magaalada jawhar ee xarunta gobolkaasi shabeellada dhexe warar ayaa waxay sheegayaan markaa in wasiirka iyo wafdigu ay ka qayb geli doonaan dhaarinta mudanayaasha golaha wakiilada ee maamulka loo sameynayo hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa iminkaa si toos qadka ugu jira wariyaha iyaga gobolka nooga soo warrama abuukar maxamed bacadile oo aan jeclaa markaa inaan faahfaahin ka weydiiyo soo dhoweynta wafdiga loo sameynayo abuukar soo dhowow bal faahfaahin naga sii tahay kaahiye Ah, faahfaahin naga sii wafdiga iyo ah, sida loo diyaar garoobo loo soo dhoweynayo iyo waxa ay u tegayaan
kaahiye waad madsan tahay iminkaan kula hadlayaa diyaaradiisa wafdiga ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo isku jira wasi- golaha wasiirada golaha eh, baarlamaanka iyo mutajaraf ayay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee gobolka shabeellaha dhexe iminka aynu ku suganna ay taagan yihiin maskiina hore usii joogta magaalada joor ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamul gobolka shabeellaha dhexe dadweyne aada u fara badan xusinta inay soo dhawaan jecel Mm.
Eh, marka diyaaradii way soo degatay weli eh, garoonka eh, diyaaradaha magaalada joor ayay ku cararaysaa weli eh, mas-uuliyiinta ma deganin Mhm.
hase ahaatee xubnaha dowladda ka kala socda oo soo jira golaha baarlamaanka golaha wasiirada Eh, weli ma cadda tiradoodu hase ahaatee waxa ay halkan usoo eh, gaarayaan oo ujeed weyn waxa ay la sheegay maadaama dastuurkii maamulka hirshabeelle la ansixiyey oo weliba xildhibaanadii ay soo xeroodeen oo ay sugayaan kaliya in la daariyo Mhm.
ay mas-uuliyiintani ay doonayaan in ay goobjo ka naqdaan dhaarinta een, xildhibaanada een, la- ee, gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe nin ku midoobay magaca hirshabeelle waay halkee wax marayaan hadda shirkii halkee arrintiisu maraysaa xildhibaanada haddii la xareeyey oo dastuurkii la ansixiyey maxaa dhiman abuukar Ee, waad mahadsan tahay waxaa iminka kaliya la sugaa in la dhaariyo ee, xildhibaanadii way soo xeroodeen intooda badan ee, ninkas, ee, waxaa goobjoog ka qorayaan si lay sheegay gudoomiyaha baarlamaanka oo uu dhaarinaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee, kaloo harsan sida sida aad maqlaysa waa guuxii diyaaraddiisa mas-uuliyiinta Way.
oo iminkaa soo caga dhiganaysa inkastoo aysan ka soo deganin mas-uuliyiin fara badan ayaa u taagan soo dhaweyntooda Ah, marka wax eh, shirka waxaa ka dhiman maamul sameynta in xildhibaanadu ay doortaan gudoomiyihii baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynihii oo la sheegay in doorashada madaxweynuhu ay dhacayso eh, sabtida soo socota oo sidaa aan u fogeyn aad baad umahadsan tahay abuukar maxamed bacdile wariyaha iyaga gobolka shabeellada dhexe waan rajaynayaa markaasi in wararka oo faahfaahsan dab markaasi aad la socon doontaan sidoo kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warar dhowra ayaa weli noo soo socda qaar ka mid a culimaadudiinka iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midoob ayaa shir ay ku yeesheen maanta magaaladaasi gaalkacyo waxa ay degdeg ugu baaqeen in la joojiyo colaadda ka jirtay dhowrkii maalmoodee lasoo dhaafay magaalada gaalkacyo taa oo u dhexaysa maamulada deriska ah ee puntland iyo galmudug waryahayaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa gaalkacyo nooga soo diray iyadoo saddexdii maalmood ugu dambeysay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ay ka jirin xiisado iyo dagaalo u dhexeeya maamulada galmudug iyo puntland islamarkaana sababay khasaare ay isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo barakacdo darayda ayaa waxaa maanta qaar ka mid ah culamo diinka iyo waxgaradka gobolka mudug oo ku yeeshay kulan magaalada gaalkacyo ay kaga hadleen dagaaladaasi ciidamadiinkan iyo waxgaradkan oo ku kala jeeda labada dhinac ayaa soo saaray baaq ku aadan joojinta calaamaha iyo sidii looga wada hadli lahaa waxyaabaha soo celceliya in marka faajirada ka dhacdo magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ee deegaanada ku xeeran culimaudiinkan ayaa ugu baaqay maamulada galmudug iyo puntland inay joojiyaan dagaalada islamarkaana la kala qaado ciidamada weli isku hor fadhiya gudaha magaalada gaalkacyo waxaa kale culimaudiinku ay ku baaqeen iyo waxgaradku in laga wada hadlo waxyaabihiidhac islamarkaana maamulada galmudug iyo puntland ay soo qoraan guddiyo iyagu ka shaqeeya xalinta iyo xalweenida dhibaatooyinkani soo noqnoqday sheekh muxidiin yuusuf barre oo ka mid a culimaudiinkii kulan ka qayb galay ayaana raadiyo muqdisho uga warramay waxa uuna sheegay in culimaudiinkani ay ka kalimeeyeen laba dhinac islamarkaana ay ugu baaqeen maamulada galmudug puntland iyo shacabka gobolkuba inay ka wada qayb qaataan daminta iyo colaabaha soo noqnoqday ee ka jira gobolka mudug waxaa weli magaalada gaalkacyo ka jira xisada colaadeed iyadoona weli ay iska hor fadhiyaan goobihii lagu diriray ciidamadii dagaalamay sanada laba kun lix iyo toban ayaa iyadu ahayd shacabka gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo sana colaadeed waxaana bilowgii sanadkan ilaa dhammaadka bishan magaalada gaalkacyo ahayd mar mid ay kusoo noqnoqonayaan dagaalo sababay khasaare isugu jir dhimasho iyo dhaawac waxaana inta la qiyaasay dagaaladaasi sanadani keliya ku geeriyooday ilaa boqol labaatan iyo shan ruux kuwaasoo u badan dhinacyadii dagaalamay cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed maxamed sheekh xasan xaamuud ayaa maanta tababar waxa ay ugu soo xireen magaalada acdaado ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka galmudug dufcaddii ugu horreysay ciidamo boliisa oo ka tirsan maamulka galmudug weliyayaga deeqo abuukar ayaa warkaa nooga soo dirtay cadaado ciidamadan maanta tababarkay u soo xireen si wada jira taliyaha booliska soomaaliyeed sareeye gaas maxamed sheekh xasan xaamuud madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ah dufcaddii ugu horreysay oo ciidan boolis galmudug oo tir ahaan gaaraya afar boqol oo askari oo lixdan ka mid ay yihiin haween oo tababar uga soo baxa dugsiga tababarka guuleed munaasabad kooban oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta ayaa ciidamada madaxda hortooda ku soo bandhigay gaadakaciyaar muujinaya saddexdii bilood tababarka ay soo qaateen taliyaha booliska galmudug gaashaanla sare cabdicasiis yuusuf aadan dhagabadan ayaa u mahad celiyay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed dowrkii ay ku lahaayeen tababarkan maanta ciidamada loo soo xiray
taariikhda xusaya dugsigan waxaa la xubay gowdii bishii toddobaad laba kun lix iyo toban waxaa loo xirmayaa maanta waa taariikhdu ay tahay sagaalka oktoobar laba kun lix iyo toban ilaahay baan ugu mahadinaynaa ilaahay baan ugu xamdinaynaa waxaan u mahad celinaynaa mahadnaq gaara taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeyagaas maxamed sheekh xasan xaamud oo qaybaha ugu waaweyn ka qaatay tababarka ciidankan qadabayntiisa dhismihiisa aad baan ugu mahad celinaynaa taliyaha taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeyagaas maxamed sheekh xasan xaamud ayaa sheegay in tababarkan ay qaateen ciidanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug ee ku timid iskaashi dhex maray maamulka galmudug iyo taliska ciidanka booliska soomaaliyeed isagoona ugu baaqay ganacsatada galmudug inay juhdi geliyaan ciidankan cusub siday howlahooda u gudageli lahaayeen waxaan rabnaa inaan halkaan aan ka cadeyno haddaan nahay taliska booliiska soomaaliyeed inaan maanta dhallinyaradan quruxda badan niyadda badan u haysta inay dalkoodii iyo dadkoodii wax u qabtaan maanta tababarka halkaan loogu soo xiro dadaalkan dheeriga ah mudane madaxweyne wuxuu ku imaaday dadaal taliska booliiska soomaaliyeed iyo maamulka galmudug runtii oo ay weliba ka maqan yihiin ganacsatada waxaan rabnaa inay ganacsatada galmudug ay qayb ka qaataan dadaalada lagu dhisaayo booliiska soomaaliyeed gaar ahaan booliiska maamul goboleedka galmudug waayo meesh meesha aan ku soconno ah soomaaliya oo nabad ah oo xasiloon cidda keliyana gaarsiin karto waxaa waa dhalinyaradaasa booliiska soomaaliyeed waa cid kale ma aha ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo soo xiray tababarka muddadii saddexda bilood u socday ciidamada ayaa ku booriyey in kaalin mugla ay ka qaataan sugidda arrimaha doorashooyinka ee ka dhacaya deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada tanicadaado tababarka ciidankaani sidaa arkaysaa waa kusashi galmudug iyo ciidanka booliska soomaaliyeed ee dhex maray waa iskusashi dadka soomaaliyeed awooddooda iyo gududdooda iyo muruqooday maskaxdooda ay isku darsadeen ayuu tababarka ciidankan ku yimid taa waxayna tusaysaa haddaan nahay dadka soomaaliyeed haddaan isku tashanno waxaa ugu soo horeeya shaqada aad qaban doontaan ee waxaad utihiin doorashooyinkii ayaan dhowaan geli doonaa qayb ka midna hadda waa bilownayba doorashooyinkaas ayada ah maadaama dad aad iyo aad u fara badan oo doorashooyinka heerka qaran danaynaya ay deegaanka galmudug qaarna yimaadeen qaarna kusoo quuqulayaan nabadoodii iyo xasiloonidooda iyo guud ahaan nabadda iyo xasiloonida guud ayaa waxaa loo baahan yahay inaad qayb libaaxda ka qaadataan ciidamadan cusub ee ciidamada baambeyda ayaa socod dheer ku soo maray waddooyinka magaalada cadaado waxaana isugu soo baxay bulshada degmada oo u soo daawasho tagay dhoolotuska ciidanka ay samaynayaan deeqaawu karjiinow rediyo muqdisho cadaado
kulan looga hadlayay adkaynta amniga gobolka banaadir ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka ayaa lagu qabtay degmada warta nabadda ee magaalada tan muqdisho nuur siciid tahliil ayaa noo faahfaahinaya munaasabadan oo looga hadlayay amniga degmooyinka warta nabadda boondheere cabdicasiis shangaani iyo xamarweyne ee la isku yidhaahdo qaybta bartamaha gobolka banaadir waxaana kasoo qaybgalay gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda gobolka qeybaha kala duwan ee bulshada iyo fanaaniin gudoomiyaha degmada warta nabadda yaasiin nuur ciise oo munaasabadda ka hadlay waxa uu sheegay in degmooyinka bartamaha ay yihiin kuwo isku xidhan oo wada shaqeeya taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanla sare bishaar abshir geedi ayaa sheegay in loo baahan yahay xoojinta nabadgelyada haatan jirta maadaama ay bulshada sidaan u qaadantahay diyaargarowdana dalkuna uu u socdo doorashooyin oo waqtigii doorashada uu lagu soo kool leeyahay bulshada ku nool gobolka banaadir guud ahaan waxaan ka codsanaynaa oon u soo jeedinaynaa inay ciidamada amniga ay la shaqeeyaan maamulka gobolka iyo degmooyinkana ay la shaqeeyaan si dalkan waa dhaqaaqay ee sida uu dhaqaaqayo qof kasta ay wax ugu darsato oo kukurbulshinkeeda ay la baxdo qofkii qofkii talad ku darsada qofkii dhaqaalo ku darsada qofkii fikir ku darsada qofkii duca ku darsada qofkii damiir iyo soomaalinimo iyo wadanimo ku darsada qof kasta dalkan waxbuu ka sureeya dalkan ma lihid dadkana ma lihid dowladkana ma lihid gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo munaasabadda soo gunaanaday waxa uu kula dardaarmay mas-uuliyiinta degmooyinka iyo saraakiisha laamaha amniga in ay dhex galaan bulshadooda kulankan waa kulankii waxaan malaynaha saddexaad aan qaybaha la yeelanaynay waxaan idinka hormaran malaynaa qaybta wiliyow cadde iyo qaybta galbeed qaybta bartamaha galabtaan joognaa markii aan daadejinnay maamulkii iyo amnigii markaan hoosu daadejinnay waxaan aragnay mirihiisiyaan aragnay timaar ayaa ka soo baxday oo ah isku xirnaan iska warqab isku duubni iyo kawarkeenidda amni darradii ka jiri jirta meelaha qaarkood waxaan kaaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad shalay hadday ahaa degmada warta nabadda oo keliya degmada boondheeraa la walaal ah degmada boondheer hadday kaligan istaqiina degmada xamarweyne alla walaal ah hadday xamarweyne kaligan istaqiinana shangaani alla walaal ah kulligoodna degmada cabdicasiis alla walaal ah maamulka gobolka banaadir ayaa kulamo looga hadlaya sugidda amniga caasimada iyo isku xirka degmooyinka gobolka banaadir waxa uu ka wadaa magaalada muqdisho
wagaag dhegeystayaal weli waa warkii duhurnimada ee radio muqdisho ayaad la socotaan markaan baydhabo ololo lagu dhisayo waddooyinka magaalada baydhabo ayaa ka bilowday magaaladaasi waxaana iska kaashanaya dhismaha waddooyinka bulshada magaalada ku dhaqan iyo urur dhallinyaro oo dalka maraykanka ku nool ama ka howlgala markaasi isilaaji sheekh isaaq oo baydhabo ku sugan ayaa uga warramay war soo saareen maanta maxmed kaafi urur lagu magacaabo arnaadi eight oo xafiiskiisa ugu weyn ku yaala dalka maraykanka islamarkaana ay ku midaysan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa magaalada baydhabo ay ka wadaan olole dib uu dhis looga sameynayo wadooyinka magaalada baydhabo maanta waxa ay dhagax dhigeen islamarkaana ay sheegeen ay ballan qaadeen inay dhisi doonaan mid ka mid a wadooyinka magaalada baydhabo si aada u burbursan runtii xilligii aan booqanayay wadadaasi waxaa ka socday dhismo oo ay dhisayeen arlaadi eight iyo isu kaashanayeen xaafadaha shacabka degan ama xaafadaasi wadada loo dhisayo shacabka degan ayaa waxaa isu kaashanayeen dhismaha wadadaasi mid ka mid ah ama wakiilka arlaadi eight ee magaalada baydhabo oo warbaahinta dawladda la hadlay ayaa sheegay in runtii wadooyin aada u fara badan ay qorsheynayaan inay dhisaan islamarkaana wadooyinkaasi oo had jeertan laga dareemayo burbur aada u fara badan arlaadi eight runtii waxyaabo aada u fara badan ee ay ka qabatay magaalada baydhabo ay ka mid yihiin cisbitaalka magaalada baydhabo oo runtii ay soo gaarsiiyeen kunteenaro daawo ah xilli baahi dawo ay ka jirtay cisbitaalka waxaa sidoo kale ay sameeyeen iskuullo iyagoo dib u dhis ama dayactir ay u sameeyeen fara badan ayaa jiro had jeertanna arlaadi eight ururkaasi ay ku midaysan yihiin dhalinyaro soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaro soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxay focuska saareen ama ay go-aansadeen in wadooyinka magaalada baydhabo ay dayactiraan qaarkood oo aada u burbursan waxaana runtii ay noqotay arrintaasi bilihii ugu dambeeyba ay ku holanaayeen mid shacabka reer baydhabo si aada ay usoo dhaweeyeen maadaama magaalada baydhabo ay lahayd wadooyin aada u muhiim u ah xilligii darisamaadkii had jeertan wadooyinkeeda laga dareemayo burbur aada u fara badan waxay sheegeen in bilicdii hore ay u lahaayeen wadooyinkaasi ay soo celin doonaan wadadan maanta ay dhagax dhigeen oo runtii qarashka ku baxayo wadadan ay bixin doonaan ay tahay bilow cusub ayna bilow u tahay wadooyinka kale ku yaala magaalada baydhabona ay dayactiri doonaan laakiinse wadadan wadada ugu horeyso ee la dayactiri doono ay noqon doonto maadaama ay tahay wadada ugu isticmaalka badan islamarkaana ay tahay wadada ugu burbursan ee magaalada baydhabo
halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaan akhbaaraadka dibadda naga soo gaaray dowladda waddanka etoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo la gelinayo dalkaasi kadib banaanbaxyo rabshado wata oo weli kasii soconaya waddanka etoobiya wasiirka warfaafinta etoobiya ayaa saxaafadda u sheegay in muddo lix bilood ah xaalad deg deg ah la geliyey dalka etoobiya kadib muddo bilooyin ah oo ay socdeen banaanbaxyo rabshado wata oo xukuumadda looga soo horjeedo kuwaasi oo markaasi ruxay gobolka dalkaasi ugu weyn ee oromiya iyo qaar kale oo gobollada ka mid ah wasiirka ayaa sheegay inay faahfaahin doonto dowladdu xaaladda deg deg ah ee la geliyey dalka ugu yaraantii shan boqol oo qof ayaa dhimatay baa laleeyahay tan iyo markii banaanbaxyadu ay bilowdeen nofembar tii lasoo dhaafay dhowaan ayaa waxaa waddanka soo maray isku dhacyo toddobaad socday kuwaasi oo u dhexeeyey booliska iyo dadka mudaharaadayay kadib markii konton iyo shan qof ay ku dhinteen isbuurasho dhacday intii ay socotay xaflad dhaqameed markaasi dadka oromadu ay lahaayeen oo lagu qabtay waddanka etoobiya ugu dambayntiina ah dhegaystayaal waxaa sii kordhaya tirada dhimashada dadka ku dhintay duqayn ka dhacday dalka yemen oo hadda lasoo sheegayo in boqol iyo konton ay sii gaarayso saraakiisha jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ee ku sugan magaalada cadan ee dalka yemen ayaa lasoo sheegayaa in ay ku warramayaan in ka badan boqol iyo afartan qof inay dhinteen duqayntii shalay ka dhacday magaalada sanca ee waddanka yemen halkaasi oo la sheegay inay geysteen duqaynta diyaaradaha dagaalka ee dhinacyada xulafada ah ee uu hogaaminayo sacuudigu duqaynta oo lagu eedeeyey isbahaysiga sacuudigu uu hogaamiyo ayaa lala eegtay dad ka qaybgelayay tacsi kuwa oo isugu yimid meel ku taalla magaalada sanca dadka waxay u tacsiinayeen wasiir ka mid ahaa dowladda xuutiyiinta oo aabihii uu dhintay waxaana markaasi diyaaraduhu ay duqeeyeen goobta ay ka socotay tacsiyadu iskuduwaha arrimaha gargaarka ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ee dalka yemen ninka lagu magacaabo jemi coldrig ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha arrimaha gargaarka ay ka caroodeen duqaynta dowladda maraykanka ayaa duqayntaasi kadib sheegtay hadal ay soo saartay inay markaasi dib u eegayso ama ay ka fiirsan doonto taageerada ay siinayso isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo ee dagaalka ka wada waddanka yemen balse sacuudiga iyo isbahaysigiisa ayaa waxa ay dafireen oy meesha ka saareen in diyaaradahoodu ay duqeeyeen goobta ay tacsidu ka socotay isbahaysigan ayaana xulafo la ah dowladda yemen oo dagaal kula jirta mucaaradka xuutiyiinta ilaa iyo dhowr boqol oo qof ayaa la sheegayaa in ay ku dhaawacmeen duqaynta ka dhacday goobta ay tacsidu ka socotay dhimashaduna waxaa lasoo sheegayaa inay sii kordhayso marba marka ka dambaysa guud ahaan dhegaystayaasha qiimaha iyo qadarinta nagu mudan ow intaa ayaan kusoo edleynayaa warka caalamka ee radio muqdisho aad ka dhegaysanayseen intaanu dib ugu kulmayno warkan war lamida nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu